kulanti wacan oo wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waa kow iyo tobanka setembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada khiyaarta qiimaha iyo qaayaal oo dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya oo muddooyinkii ugu dambeeyey safaro shaqo ugu maqnaa dalalka dibadda ayaa maanta muqdisho dib ugu soo laabtay ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa gegada duyuuradaha waxaa kusoo dhoweeyey dadweyne aad u fara badan kuwaasi oo luxaya calanka soomaaliya waxaa sidoo kale soo dhoweynta qayb ka ahaa golaha xukuumadda waxaana ra-iisul wasaaraha markuu soo gaaray garoonka diyaaradaha kadib saxaafadda uu kaga warbixiyey safaradii shaqo ee ugu maqnaa dalka sacuudi carabiya asigoona ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid carabaabay in baanka islaamka ay heshiisyo kula soo galeen dalka sacuudi carabiya kaasi oo qeexaya in dalka soomaaliya uu ka saacido ilaa iyo soddon iyo laba milyan oo dollarka maraykanka ah taasoo qayb ka noqonaysa dibudhiska dalka soomaaliya iyo sidoo kale mashaariic kale uu dalka ka fuli doono baanka islaamka dalka iyo dadka soomaaliyeed inuu sida maanta uu yahay si udhaan oo ka wanaagsan in ilaahay u qadaro in ilaahay naga aqbalana waa rajaynaynaa waana ku faraxsannahay taa ka sokow gama annaan harina halkaa meel waxaanu ka bilowna shaqo waxaanu saudi arabiya magaalada jidda gudaheeda kula kulannay bangiga islaamka ee horumarinta islaamka oo aanu kula soo saxiixanay heshiis ballaaran ee soddon iyo laba milyan oo dollar ah oo ku aadan in wax looga qabto biyaha iyo waxbarashada soomaaliya degdegna u bilaabanaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey habeennimadii xalay ahayd magaalada dubay ee xarunta imaaraadka carabta halkaasi uu kaga qaybgalaya shir looga hadlayo arrimaha burcadbadeeda wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ah wasiiradda arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dalka soomaaliya marwo foosiyo iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo saraakiilsa sare oo madaxtooyada ah wafdiga ayaa gegada diyuuradaha ee magaaladaasi waxaa kusoo dhoweeyey wasiirka waxbarashada imaaraadka carabta xumeydi alqadaami safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalkaasi cabduqaadir sheekh al axmedi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta shirka uu madaxweynaha halkaasi kaga qaybgalaya ayaa ah mid sanadla ah loogana tashanayo sidii looga hortegi lahaa burcadbadeeda iyada dhibaatada badani ku haysa maraakiibta istimcaasha gacanka iyo sidoo kale badweynta hindiya inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo yaraanayeen qafaalashada burcadbadeeda ee maraakiibta martabadweynta hindiya iyo sidoo kale gacan gacmeed ayaa haddana waxaa jiray dhibaatooyin laga tabanayay kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen in ay qafaashaan maraakiib iyo sidoo kale doomo ganacsi oo inta badan ayaga mara xeebaha ay ka mid tahay badweynta hindiya dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa ku faanay muddadii sanadka ah ee ay jirtay dowladiisa in ay ku guulaysteen in mushaaraadka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka bixiyaan qoondada dowladda iyadoo ayna cid kale ka gacan siinaynin hadalkan ayaana kusoo beegmaya xil ay sanad jirsatay maalintii shalay ahee dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud tobanka bishii seteembar sanadii labada kun labaiyo tobanka lagu doortay gudaha magaalada muqdisho xilligaasi oo dalka soomaaliyana uu ka baxay muddo dheer kadib kumeelgaarnimadii inkastoo ay jiraan siyaasiyiin ayaga caan ah kuwaasi oo xilal hore kasoo qabtay dowladihii soo maray dalka soomaaliya ayagoona sheegay in dowladani haatan jirta ee uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud ay ku fashilantay arrimo badan oo ay qayb ka tahay dhanka ammaanka oo markii hore madaxweynaha si gaar ah uu u ballanqaaday
intii ugu muhiimsaneeday maanta la dhisay oo dhulka la dhigay hadda waxay ka dambeeyeen horumar iyo dhismaha oo lasii dhammaystiraha iyo lasii qurxiyaa ay tahay markii ugu horraysay ciidamadeenna amniga in gudaha dalka lagu tababaro ayaan ku guulaysanay khaasatan mustawayaasha hore markii ugu horraysay dowladda soomaaliya lacag ay leedahay ayadu oo aan kaalmo ahayn in ay ku qalabayso ciidamadeeda amniga ayaa u suurowday markii ugu horraysay dowladda soomaaliya hanti ay leedahay dhaqaalo ay leedahay oo shacabka soomaaliyeed ay bixiyeen ciidamadeeda in ay mishaar ku siiso ayay ku guulaysatay qaar ka mid a beelaha degadeegaanada jubbooyinka ayaa qaadacay ka qaybgalka shirka la filaya in magaalada kismaayo loo wareejiyo kaasi oo horey loo qoondeeyey inuu ka dhaco magaalada muqdisho cabdishire oo ka mid ah odayaashii waxgaradkii shirkaasi ka qaybgalay ayaa ka dhawaajiyay muujiyey in aan magaalada kismaayo fikradahooda aysan kusoo bandhigi karin siyaasiyiinta qaar loona baahan yahay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay fuliso go-aankii ahaa in shirka dib u heshiisiinta lagu qabto gudaha magaalada muqdisho ka labaadna la isugu taga kismaayo ayagoo ka qaybgalka shirka la filaya in kismaayo loo wareejiyena walaac aad u fara badan ka muujiyey kaasoo ku saabsan in aysan soo bandhigi karin fikirkooda labo shirweyne ayaa barnaamijka ku jira dowladda mid waxaa weeye shirweyne kan hore in lagu qabto magaalada muqdisho oo dib u heshiisiineed midka ku xigana magaalada kismaayo in lagu qabto marka waxaad mooday sidii annagu aanu arkaynay oo hamiyadda aanu arkaynay midka muqdisho ayagu si ka duwan midka kismaayona waa taayeen laakiin labaduba ayagoo ahamiyad leh yaa waxaa loo baahan yahay dawladii waxay qorshaysato siday qorshaysatay in inay u fulisaan looga fadhiya meesha khilaafku ka jiro oo saldhigga khilaafku uu ka socdaa waa waa meesha la yidhaahdo waa tumooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo waxaanu isleedahay marka inta muqdi meeshii meel ka baxsan waxaa weeye waa deegaan environment ka duwan midka colaadu ka jiro marka dadkii inay isugu yimaadaan marka hore meelaysan naftooda u cabsanayn meelaysan rabaan ay muxuu ahaa raayigooda ugu sheegan karaan meelay u siman yihiin marka waxaa isleeyaha markii taa la sameeyo kabacdiba waxaa loo gudbi karaa iyo arrimihii in hoos loo sii baxo markaa kabacdi bay u gudbi kartaa kismaayo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa howlgallo ka sameeyey xaafada ka mida magaalada beledweyne waxayna kusoo qaqabteen dad fara badan ayadoo howlgalkaasina sare loogu qaadayay ammaanka magaaladaasi howlgalka ayaa ciidamadu waxay ka fuliyeen xaafadaha magaalada beledweyne waxaana ciidamadu howlgalkaasi kusoo qabteen dhallinyaro lagu tuhunsan yahay in ay qayb ka yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee dhibaatooyinka ka wada weli magaaladaasi qayba ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan beledweyne ayaa sheegay in howlgalkani uu yahay kuwa saf ballaaran lagu waday waxayna sheegeen inay ku xaqiijinayeen ammaanka magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan oo qaybo ka mid a weli ay kaga sugan yihiin maleeshiyaadkii horey looga saaray magaalada beledweyne dhanka kale saraakiisha ayaa sheegay inay ka warbixinayaan natiijada marka uu soo dhammaado howlgalka oo ay sheegeen inuu socon doono in muddo ah muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa ciidamada dowladda waxa ay ku howlanaayeen howlgallo ka dhan ah kooxa la sheegay in ay ammaanka liddi ku yihiin oo laga samaynayay qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan halka aad warkaasi kala socotaan waa wardhay rediyo kulan tababar lagu furayay ilaa iyo labaatan haween soomaaliyeed ah kaasi oo la xiriira sidii ay isaga difaaci lahaayeen khataraha kaga imaan kara xilliyada kufsiga iyo arrimaha xadgudubka ee ka dhanka ah haweenka soomaaliyeed ayaa waxa uu ka furmay gudaha magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa soo qabaqaabiyey wasaaradda horumarinta adeega bulshada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale amisom waxaana ka qaybgalayay ilaa iyo labaatan haween soomaaliyeed ah kuwaasi muddada uu socdo tababarkani qaada doono cashiro la xiriira sidii ay nafsadooda ugu difaaci lahaayeen kuwa damaaciga badan ee inta badan dhibaatooyinka la daba socda madaxa arrimaha bulshada ee amisom aamin axmed oo goobta ka hadasha ayaa sheegtay in muddada saddexda maalin ee siminaarkani uu soconaya haweenka soomaaliyeed ay qaada doonaan cashiro la xiriira difaaca nafsada iyo sidoo kale sidii ay ugu taxadiri lahaayeen dhibaatooyin ka soo gaara goobaha colaadaha ay ka jiraan wasaaradda horumarinta adeega bulshada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhoweynayaan tababarkani maanta u furmay labaatankan haweenka oo ka kala yimid gobolada shabeellooyinka iyo sidoo kale gobolka banaadir ayadoona sheegtay in dowladda federaalk ee soomaaliya marnaba aysan u dulqaada doonin dhibaatooyin la gaarsiiyo dumarka soomaaliyeed waxaan kaloo idinku hambalyeynayaa shaqada aada hayseen xooggeeda labaatan iyo labadii sane wadanka burburaayo idinkaa shaqeeya idinka haddaad shaqaysan ani meel walbana waa ka sheegaa gabdhaha haddayna istaagin wax soomaaliya la dhaho hadda joogta lama arkeen idinkaa u istaagay soomaaliya idinkaa kasoo shaqeeya maantana arrinta aan isugu imaanay oo ah tababarkan oo gabdhaha la rabo in la tababaro siday naftooda isu difaaci lahaayeen aniga dhinaca waxbarashada waxaan aada xooga u saara waxbarashada gabdhaha waayo gabadha marka lagu xadgudbaayo gabadha markay miskiin tahay markay jaahil tahay aqoon lahayn markay dayacan tahay yacni waa lagu xadgudbaayaa waayo adduunka oo dhan dadka jooga dad wada wanaagsan maaha bulsho walba soomaaliya keliya ma aha bulsho walba dadoodan way ka buuxaan tababarkan ayaana kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dhibaatooyin dhanka kufsiga ah lay ka cabanayeen dumarka soomaaliyeed kaasi oo qaarkoodna lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen ciidamada amisom oo falkii ugu dambeeyey kufsiga ahaa wasiiradda guddi ay madax ka tahay loo xilsaaray weli aanan ka soo bixin wax go-aan ah fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed hibanuura ayaa dalka dib ugu soo laabatay iyadoona ka warbixisay dareenkeeda ku aadan labaiyo labaatan sano kadib markii ay dib ugu soo laabatay magaalada muqdisho maalinimadii shalay ahaa ayadoona labaiyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ku noolee dalkaasi maraykanka waxaan ku soo noqday waddankaygii labiyo labaatan sannadood kabacdi markii dhib iiga kahaysay inaan dalshays uga bixin waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaalida khaasatan waxaan salaamayaa gobolka banaadir magaalada muqdisho ee caasimadii soomaalida ah waxaan u mahadnaqayaa gobolka banaadir ee aniga isoo casubay ee dareenkii maalintan baxayey iyo ka maantoo kala bedelan labadaba i tusay waxaan leeyahay hawadiisii qurxoonaa dhulkaan u hiloobeen ku hawaawiyi jiray xiyigaa ku farxoo jacayl baan u hayay bulshadaan la halmaalay halkaan ku koreen ku soo aana qaaday dareenkay ah ay maylmaanbe karay waa hoygaan ku dhashay aabbiyi hooyo xiyigayga kama baxo haddaan mar una heshiino webiyada haraaciya beerahaan ku hagayna heeraarka reer africa dalka ugu badheere khayraadkooda laga hinaaso ari iyo geella hodanka ah lood iyo fardaha lagu hubo huri mayne allahayow dal nabad helo hooda badan oo qaybsada u ahaado ubadkeenna ma jabay ha u hagaagta rajaduye dugsiyaal u habeeyo hor ilaahay ku heshiiya oo hubka dhiga warkii oo aad kala socoteen wardheer reediyo akhyaarta qiimaha ee qayaalow waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya aniga oo ah maxamed nuur amiin tan iyo warkan warka xigay intaan dib ugu kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo